الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي النبي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal ninkan shalay raawigii qataada ka sii warinayey ee cabdullaahi bn abi ibni cubaydillaahi bn abi cutbata uu inoo yaallay horta waa nuskhadaydaba halkii ka dambeysay halkan hore usoo marnay cabdullaahi bn abi cutbata allay kolley waxaad moodaa inaan cubaydullaahigani jirin asal ahaan laakiin arrin baa jirto arrintan shalay sheegayay oo ah nuskhooyinka qaarkood ama magaciisa haddee barhkood ay halkii cabdullaahi uu kaba ahaa cubaydullaahi yidhaahayaan markaasay nuskhooyinka qaarkood dhacday can cabdillaahi aw cubaydillaahi ibni abi cutbata taasun baana sawaab noqonaysa ee in inuu cubaydillaahi ahay sawaab ma aha waayo tahdiib ulkamaal iyo tahdiibu tahdiibiyana guud ahaanba taasi kuma sugna laakiin saaxibu tahdiib ulkamaal mizi baa xadiidka wariyey oo dariiqan bukhaari fi ladab buu ku wariyey oo markaasay riwaayadiisa isna dhacdo can cabdillaahi aw cubaydillaahi bal ibnidan jirine ama waa dee shaka magaciisii baa tardiid taradudkani ku sugan yahi magaciisi waa cabdullaahi ama se cubaydullaahi waana muctamadkuna waa inuu cabdullaahi yahay san horeba usoo maray ama dee san riwaayaadkan kale aan ku aragno cabdillahi bn abi cutbata tii muctamadkahaydee dee adkayd ama dee jirtayna taasun bay noqonaysaa ee ah ina cubaydillaahi lani iyadu ma jirto baabu ma yaquulu idaa asbaxa baabu baayaani maa kii caddayntii baabkii weeye yaquulu uu odhanayo shaksigu idaa asbaxa markuu waa beriso waagu markuu u bariyo bal dikrigii uu odhanayay iyo xamdigii uu odhanayay ayuu baabkiisii yahay kitaabka qaybihiisa dambena way nooguba iman doontaa abwaab isdaba socoto maa yaquulu idaa asbaxa iyo maa yaquulu idaa amsa xadiidkan abu hureyro dariiq kale iyo lafdi kale leh ama lafdikan ku dhow baanu inoo soo celin doonaa wixii uu odhanaya markuu galabaystay iyadana marka uu seexanaya wuxuu odhanaya abwaab saasa ayaa dambaysa bal halkan laakiin waa kan soo qadimay iyadoo tarjamadan oo kalena aynoo dambayso marka uu waa beriisto waagu uu bariyo wixii uu shaksigu ku qowlayay ayuu baabkiisii yahay xadaثna muسى qال xadaثna abu cawaanata qal xadaثna cmar can abihi can abi hurayrata qala anahu qaal kana nabiyu slى اllahu عalيه waslm idaa aصbaxa bal sanadku waa dad aynu soo aragnay laakiin cumarkani maalin dhoweydna waan soo hayno waa cumar ibnu abi salamata bn cabdالraحmaan ibni cawf weeye waa dee balxaaf ibnu xajar saduuquu kaba cabira khadaale laakiin rag kala duwan sidan sooba sheegnay ay daciifiyaan oo qaadino ahaa aan nidhina boqol iyo labiyo soddonkii markii labadii darodood ay kala wareegayeen baaba la dilay maca bani umaya aabihiina waa dee taabicigii weynaa ee fuqahada madiinana laguba tiriya cala axad alaqwaal abu salamata bnu cabdiraxmaan ibnu cawf markaa waan soo aragnay bal haddaba cumar baa aabbihii ka warinaya aabbihiina abu hurayru kaba warinaya oo qaala wuxuu yihi markaa abu hurayra kaana nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu aha idaa asbaxa markuu waa beriisto qaala wuxuu odhan jiray asbaxna wa asbaxa almulku lilaahi waalxamdu kulluhu lilah laa shariika lahu laa ilaaha ila allahu wa ilayhi nnushuur taasuu odhan jiray waana taan leeya baab baa inoo dambeeya baabu maa yaquulu idaa asbaxa ee dikrigan ama abu hureyre xadiidkii weeye laakiin alfaaddaa ka dunaanaysa oo in yar kaba dunaanaysa ee bala waa waxyaalihii u odhan jiruu kani kaba midiyay markuu waagu u bariyo asbaxna waanu waa bariisanay oo dee ilaah baa noo nicmeeyey oo anaga waqtiganuuna soo gaadhsiiyey waagii baa noo bariyey dakhalnaa fi sabaaxi weeye oo asbaxa waa ahaaday oo almulku mulkiguna lilahi ilaah buu usugnaaday ilaah buu usugan yahay subxaanah wa tacaala cid la wadaagsanaysaa ma jirto cid lalihi ma jirto isagaa wax kastaba iskaba leh mulkigiiina isaga ilaahay buu ahaaday usugnaaday waa beriistayba walxamdu xamdina kulluhu dhammaanteed lilaahi mahadna dhammaanteed ilaah baa iska leh subxaanahu wa tacaala isagaa mutayba w laa shariika lahu sharig uma sugnaaninoo cid wax la wadaagsata dee isaga bal maalan oo de taas ama ha noqoto dee rubuubiyadiisa iyo uluuhiyadiisa iyo sifaadkii iyo afcaashii guud ahaanba sharig isaga uma sugnaanin laa ilaaha ila allahu waa kelimadii towxiidkaynu kuba soo maray shalayto iimaanka qaybihiisa iyo shucabtiisa ta ugu sarraysa inay tahay wa ilayhi xaggiisaana annushuuru nushuurku waa bachiga bacda almowt laysa soo bixinayo laysa soo ururinayo xaggiisuu ahaaday oo dee isagaa ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka soo saaraya markaasaa laysugu keenayaa maxsharkii oo dee uu xisaabinayaa ugu dambaynna labadii daarood lagu kala dambaynayaayoo isagaa xaggiisa nushuurku ahaaday waida amsaa hadduu galabaystana qaala wuxuu odhanayay amsaynaa wa amsa almulku lilaahi waalxamdu kulluhu lilaahi laa shariika lahu laa ilaaha ila allahu wailayhi lmasiir waa dee macnihii makaan soo laqbaynay halkii wa ilayhi nushuur bedelkeeda wa ilayhi almasiir macnaa masiirkuna waa marjaca iyo laabanka iyo noqodka taasba weeye xagga marka la eego dikri ahaan iyo rasuulka ilaahay dee lafdiga bayaanu noqonin be waktigaas subaxdii adkaartii uu laba imanayay ee xamdiga ilaahay ay kuba sugnayd iyo bal dee markaas umuurahan iyo ilaahay subxaanahu watacaala dee xuskiisu waa waxna way inoo dambeeyaanba dee kutubta kalena way inoogu sugan yihin horta waa macno ka sugan xagga marka la eego sanadkan aan hayno dee cumar baa kuba sugan oo cumarna waa taa nidhi kollay rag kala duwan baa daciifiya waa dacfi dee haddii mutaabacaad iyo shawaahid iyo cid kaloo ku raacaysa loo helo xoogoobayo maha dacfi aada iyo aada u sii adag ma aha ee adkaartani marka la eego iyo dee rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh inuu la iman jiray way noogaba sugantahay lafdigan lafdi ka duwanba meelahaba ahaato ee taasba weeyeen amaa sanadkan dacfiga caynkaasi waa ku sugan yahay halkan wa ilayhi nushuur iyo wa ilayhi lmasiirna markay subaxdii noqoto rasuulkii ilaahay sandee laynooga soo naqliyay ama axaadiid kaleba inoogu sugan wa ilayhi nushuur baa khaatimada imaka dikrigani uu ahaa habeenkii ama galabtii marka ay tahayna khaatimada dikrigu waa ilahi lmasiir culimmadu say dhahaana dee labadu way meeshay aada mid kastaaba halkiisuu ku habboon yahayo imika subaxdii oo kale waa la hurday waa lasoo toosay seexashadu waxay shabbahaysaa ama dee dhimashay shabbahaysaa toositaankan la toosay ee la kacayna isa soo saarkii iyo soo bixii lasoo baxayay qubuuraha ee lasoo noolaanayay ayay iyaduna u munaasib tahayoo bal rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh say noogaba sugnaatay alxamdu lilahi aladii amaatana axyaana bacdama amaatana way mowtka halkani waa mowt nawm weeye maha dhimasho kale oo kiina dilayba maaha ee dee dhimashadan baaba aqul mowt ama shabbahaysa marka intii uu naseexiyey waa mawdkaasi makano ilaahayna soo nooleeyey ayaa dee mahadloo marka waxaa dee u munaasibaba soo kicitaankan lasoo kacay qubuurtii laga soo kacayo dee xusuusna ruuxa taas waabay ugu sugnaanaysaa iyo baraarujinaya inuu dee waa ka waa bilowgii maalintiisa dikrigan iyo ducadanna waa ku bilaabayaa kollayna maalintii waxa lagu bilaabo dee taasaa dhici kartana in ruuxa khaatimadeedana ay noqoto khaatimadina waa tan laguma khatimayo marka isxusuusin iyo xusuus la xusuusto qubuurtii laga soo kacayay ee dadka lasoo noolaynayay iyo umuuraha caynkaas waa si uu camalkiisan maalintii uu bilaabaya u hagaajiyo maalintiisi uu ilaashado markaa markaa oo kolba dee uu khayrkaasna uguba bilaabo ayaa munaasiboo dee isaga nushuur waayo toositaankanna wuxuu shabahayaa jaanibkaas baan idhi seexashadiina waxay shabahaysaaba mowdkii ama xag kale almasiir maalintii oo dhan baa dee hawl lagu soo jiray waa kanoo guryihii baa loo soo noqonayaayo isagaa xagga isana marjicu ahaado tanna waa geri la xusuusanayo iyo xisaab la xusuusanayo iyadna tii weeyaan oo labadoodu almasiir ilahi lmasiir iyo ilahi nushuur toositaanka iyo seexashada la seexan doono iyo taas ayay kuk u kala munaasib yihiin oo midba dhinac ayay u munaasib tahay rasuulka ilaahina waa tan uu odhan jiray subaxda iyo galabtiina sidan baana loo kala duwayayoo ama dikrigan inoogaba yimi iyo adkaar kaleba bal xadiidkana sida aan soo sheegayo imaka dee waa taa imaka wixii inoogaba sugan laakiin macno ahaan iyo dikri ahaan iyo shay inoo sugan wey baabu man dacaa fii gayrihi min adducaa'i haadakani baabu man ay bayaani man shaksi baabkiiba weeye dacaa ducaystayoo fii gayrihi waa dikrigan imaka aan ka soo baxnay waxaan ahaynoo gayrkii oo min adducaa'i ducaaa kollay tarjamadu bal waa macno damiirkan imaka tarjamadii ka horraysun baan u celinaynaa kitaabkuna kolley dee maaha kutubta qaarkood sidii loogu ciyaaryoodee loo sharxay ee loo dabdiyay alfaadihiisa iyo bal in alfaadda xataa riwaayaadka meelo qaarkood aada loo dabdiyo la eegay taasi kolley mala waxaan filayaa taas muu helin khudmada intaa la eegay raggii horean u jeedaayo dee umuuraha caynkanana dadkan dambe kaga daqiiqsanaaye markaa itqaan iyo dabdi badnaa xagga sharaxa iyo dabdinta iyo ka hadalka bal dee waa lahaa taxqiiqiisii iyo axaadiisiisan oo loo celiya meelaheediiyo ama jaanibkaas dee waaba imaka nusqooyin kala duwan ama riwaaya dee kutub dabacaad kala duwan baaba taa jirta laakiin wax sharaxaan baan sheegaya marka ayn ducayno dee yani imaka waa dikri baan soo maray kollay ammaantan ilaahay subxaana wa tacaalana ducana bilow way u noqotaa bal dee ciddii ilaahay subxaana wa tacaala dikrigiisa iyo umuurahaasi ay shuqlisana taasaaba kaga filata baryadii uu baryayay oo wixii ka baryayay helayaanna waa helaa haddaba taasi subaxdii markay noqoto oo kale iyo galabtii iyo wax dee raatiba oo dikri ah ay tay ruuxuna inuu ilaaliyo lafdigeedna uba ilaaliyo qaybana kitaabka aynooguba iman dee inteeda badanna dee kutubta axaadiida weliba khaasatan kuwa ay adkaarta ku ururiyeen iyadoo urursan laga helayo ayay jirtaa taasi mid raatibaba weeye yaanu dikri imaka halkan ducaba inooga sugnaana haddaa taaba celineen laakiin de waxa weeyaan sida xadiidkii ahaa afdalu maa qultu ana wanabiy afdal ducaai ducaau ywmi carafa waafdalu maa qultu ana wanabiyuna min qabli laa ilaha ila اllah waxdahu dikrina way haydun rasuulka ilahina wuxuu kaba cabiray ducata lagu ducaysay inay taa carafa ugu fadli badan tahay waxa aan idhaaho aniyo ambiyadii iga horeysayna waa laa ilaha ila اllah waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir baa ugu fadli badan intaasaa xadiidku ahaa ducana rasuulka ilaahay baa kaba cabiray kollay culimmaduna ta yidhaaheenama dee ducadii bay bila u tao intuu taa yidhaaho ayuu ku ducaysanayaa amase waxay noqonaysaaba dee kol haddii dikrigiisii ay tahay ilaahay xuskiisii ruuxani kuba shuqloon yahay iyadaa maqaamkii ducada ah ama wixii daacigu helayu kan ilaahay ammaanaya ee ku xamdiyayee dikrigiisa hayaana uu helayaaba bal marka taa hore haddaan dee duca ahaan taas uba celin oo mid raatiba aan kaba dhigno waa ducooyinkii caaridka ahaa munaasabo kale iyadoo maalintii lagu jiro iyadoon lafdigaa horeba aan ruuxu laba iman bal wax kaloon kaa ahaynba ku ducaystay ayuu ama wixii kuba yimi ayuu baabkiisiiya weliba abwaab xagga ducada iyada abwaab isku dhow dhow ayaa inoo socon doonta haddii aan la idhaaha baabu man dacaa fii gayrihi min adducaa macnaa waa kaa horeeye dikriga waxaan ahayn oo duco ah oo dee taa raatibkae ay subax iyo galab lalaba imanayay tahay laftigeedina la ilaaliyo aan ahayn oo ah wixii dee mid caaridaba oo wixii isaga kolba xaajadiisa iyo baahidiisa iyo wixii kolba kuba yimee daari ah un iyado ah oon loo qaydahayn dee lafdi uu laba yimaado iyo cibaare uu laba yimaado bal ciddii laba timi baabkiisii wey xadaثna mحamed بن سلام qال أخbarana cabdة qال أخbarana mحamed بن cمr qال xadaثna أbu سلمة عan أbي هurيرaةa qال أنh qاal qاla رasuul الlahi صلى الlه عليه وsلم mحamedkuna mحamed بn cمr بn clqمة raggana horeynuu soo wada aragnay wuxuu yihi marka abu hurayra rasuulki ilaahi baa yihi salawaat الlahi وaسلaaم عalيه dada abu سلمةn abu hurayre ka warinayaana waa ki xadiidkii horena imaka inoogu sugnaa can cumara can abiihi aabbahaas weeye abu salamahani dadka axaadiida abu hurayre kaba wariyana dadka ugu badan buu kaba mid yahay oo bal malaa dawaawiintan dee axaadiida kuba sugan ee abu hurayre laga warinayo duruqdeeda haddii laega weliba kutubta lixda ah markaan eegno de waa isaga iyo abu saalix iyaba uguba badan oo walow dee dad aada u badan ay wax kaba wariyaan laakiin marka la eego axaadiid ahaan kuwa ugu badan ee abu salama iyo abu saalix iyabay noqonayaan wuxuu yihi marka abu hurayra rasuulka ilaahay baa yidhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh ina alkariima bna alkariimi bni lkariimi bni lkariimi yuusuf bnu yacquuba bni isxaaqa bni ibraahiima khaliil araxmaani tabaaraka wa tacaala macnaa ina alkariima ka ruuxa kariimkaa ee ibna alkariimi ku isaguna sharaf ay badnaa oo kariim ahaa dhalay oo isaguna ibnalkariimi mid isaguna kariim ah inankii ah ibnalkariimi waa mid afraad kariim inankii ah waa yuusuf bnu yacquuba bnu isxaaqa bnu ibraahiima khaliil araxmaan tabaaraka wa tacaala e haddii ba la eego karam nubuwo iyo imaka dee akhlaaq fiican iyo sharaf haddii la eego iyo asal fiican waaba kaas oo dee waa nebi yuusuf isaga waa nebi ambiyadii iyo rusushii kaba mida ilaahayna subxaana wa tacaala nicam badan uu siiyey oo dee bal matala uu ugu nicmeeyey aabbihiina waa yacquub awowgii waa isxaaq awowgiisii kalena waaba khaliil araxmaan marka taasba wey kale xadiid baynu awal hore kitaabkan kusoo maray baab uu u dhigtay baabulkaram ayaa inoo horeeyay xaggii hore intaynu soo maray waxaana baabkaa kuba sugnaa in rasuulka ilaahay la weydiiyey dad cidda ugu sharaf iyo karaamo badan oo rasuulka ilaahay markaa yidhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh dee intuu markii hore adqaahum ayay yidhaaheen taa kuma weydiinay inuu yidhi dee haddaba waa nebi yuusuf oo dee isagu nebi buu ahaa aabbihii waa nebi awowgii waa nebi awowgiisii labaadna waaba nebi iyo khaliilkii ilaahay isagaa markaa dee akramu naas haddaad doonaysaan kaas baa u karaamo badan intaa bal qadarkaa waynu soo marnay iyagoo dee waxyaalo kalena way weydiinayeene bal markaa intaa waa inaynu hore usoo marno xadiidka waxaan leynay intiisan baabkaa hore ayaynu kuba soo marnay qaala waxaan ihi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh low labistu haddii aan nagaado weli maxalu shaahidkii maynaan gaadhin xadiidka fi sijni xabsi oo macnaa haddii aan dee ku nagaan lahaa fi sijni xabsi maa labisa intii uu nagaa iyo muddadii uu ku nagaa yuusufu nebi yuusuf uma jaa-nii uu i yimaado addaacii kii yeedhayee lahaa jeelka ka soo baxu uu i yimaado laajabtu waan aqbali lahaa an ajiibi lahaayo markaaba jeelka waan ka bixi lahaa id waqtigii markaas oo waan ajiibi lahaa id jaahu rasuulu faqaala waana maxay tani tani oo rasuulka ilaahay arrinkan ku sheegaya oo markaa id waqti jaahu uu yimi nebi yuusuf arasuulu faqaala uu yidhi irjic ilaa rabbika fas'alhu maa baalu niswati alatii qadacna aydiyahuna macnaha maxay tahay ballaqwadan kusoo laamaya rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh xadiidka wuxuu inoogu sheegayaa uu kuna ammaanayaa nebi yuusuf wuxuu ku ammaanayaa dee sabir aada iyo aada u badan oo dee ilaahay siiyey dee kollay sabir anwaacdiina waa la wada siiyo hadday tahay sabir daacada ilaahay lagu sabro dee waaba rasuulka iyo nebigaas ilaahun adeecayay oo laxdo kasta daacadiisa kuba jiray oo sabir daacadii waa ku sabraya hadday tahay sabir shahawaadkii iyo waxyaalaha caynkaasana laga sabrana dee waaba taasoo isagoo ilaahay subxaana wa tacaala shadra alxusni ama jamaalkii ugu badnaaba siiyey qurux badan la siiyey oo haweenaydii gurigeeda joogay ay damacday isu diyaarisay albaabadii ay xidhatay waa kaa iyo dee bal matala naftiisii ka ilaaliyay oo kaba sabray oo dee taasna sabir hadday noqoto aalaamta iyo aqdaarta iyo waxyaalahaasna dee sabirkaa saddexdaa qeybood ay ka dhigaan culimmadu sabir daacada lagu sabrayo sabir macsiya laga sabrayo si dee sabir waxyaalahan qadarka ah ee ruuxa looba qadaraya laakiin dhibtu ay uguba sugan tahay loo adkayso taasna sanado waxoogaada oo ilaahay budca siniin ou kaba cabiray ayuu jeel ku jiray isagoo waxa loo xidhayba dee waa arrintaa markuu wixii laga doonayay yeeli waaye dumarkaasi ay kaba doonayeen ama haweenaasi ay kaba doonayso hortaba anwaac sabir way ku kulmeen oo sabirka anwaacdiisii oo dhanba waa nebi yuusuf ay kuba kulmeen daba rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu calayh sabirkiisii dee bal maalan aada iyo aada u badnaa u weynaa ayuu isagii sheegayaayoo dee nin sanado xidhnaa oo lagu yidhi ka soo bax jeelkii ka soo bax waa dee wuu degdegi lahaa markaaba meeshan dee xabsigan iyo waxaan uu ku jiray dhaqso ugaba bixi lahaa daaciguu yeeli laha laakiin nebi yuusuf taamuu yeelin markii daacigii u yimid jeelkii lahaa ka soo bax waa kan celiye ku yidhi irjic u laaban ilaa rabbika waa ninkii sayidkaaga waa ninkii dee boqorkaa ee soo diray ee doonaya inuu kaba saaro markii warkiisa uu maqlay fas'alhu weydii maa baalu niswati dumarka xaaladoodu waxay ahayd allatii dumarka allatii dumarkaasoo qadacna aydiyahunna waa dumarkii gacmahooda googooyey ee midyaa isku googooyey bal waxaa arrintoodiiyo shaanigoodu ahaa oo yuusuf qaradkiisu wuxuu ahaa dee halkanay waxa weeyaan waaba tan ooyn waxbaa yimi oo isaga iyadu imra'atulcasiis ay tidhi isagaa idamcay wax iga dayay waa ti ninkeedii oday casiiskii misre kuba tidhi oo waxaasaa yimi haddaba isagoo dee waxaa ka daahira la og yahayna ciddii waxaan samaysay isaguna waxaa inaanu ku jirin inuu meeshii ka baxo ayuu doonayo kii daaciga ahaa buu celiyey oo uu ku yidhi ku noqo oo bal weydiiya dumarkaa isgoogooyey gacmahoodu shanigood iyo xaaladoodu waxay ahayd waana kuwii dumarkii iyagu ay dee bal maalan yidhaaheen wax suu-a iyo xumaanaanu ku ognay ma jirto haweenaydii waxyaalahan kaba dambaysay dumarkanna soo ururisay marka horena dabacdayna waa ti iyaduna tidhi ana raawatuhu can nafsi intii aanu soo bixin haddaba rasuulka ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa nebi yuusuf shiddata sabr iyo sabirkiisa aada iyo aada u badnaayo in waxa weeyaan taasuu ku tilmaamaya wuu degdegin waa kan celiyey oo kale dee qaradkaasna u lahaa arrin kale halkana culimmadu yidhaahaano imaka dee dumarkan waxbaa ka horeeyey oo waa haweenaydaas albaabada xidhatay ee tidhi hayta lak ee markii dambena tidhi waxa weeyaan iyadii dee ninkeedii markay arkeen ee kadinki kulaba kulantay ka dhigtay inuu isagu wax dee doonaya uu doonaya inuu qasboba taas muu hadal qaadin oo dee yar suxba kaba dhaxayso waa gurigii uu joogay ee dee muddo uu joogo bal addoonba iyagii uba ahaayo bal arrinkaas waa dhowrid iyo asturid iyada ti ayaanu iyadii oo dhan bal hala weydiiye waxay dee saa u samaysae dumarkan markan dambe uun gacmahoodii dee intay soo ururisay cunto iyo mutaka u diyaarisay midyana ay u dhiibtay markaa yuusuf quruxdiisii markay arkeen isba kala garan waaye markaa gacmihii iska googooyey kuwii buu yihi bal arrintooda waxay ahayd iyo sababta waxay ahayd oo taasee laakiin jaanibkan yar muraacaad waaba dee wada jooggii iyo taas ayaaba kuba sugan iyo satri uu iyadii asturayo irjic ilaa rabbika fasaluu maa baalu niswati laati qadacna aydiyahuna marka rasuulka ilaahay isagoo sabirkaa tilmaamaya ayuu yidhi haddii ay dhici lahayd anigu inaan halkii yuusuf ahay oo intii uu maalan yuusuf sijni ku jiray intaasna dee waa kaa ilaahay inoo sheegay inuu dhowr sannadood dee waa adigu saddex ilaa sagaal baa bidcu u noqon intaasuu jeerka ku jiray xidhnaa dee dulmiga iyo sababla-aantanna uuba xidhnaa in markaas haddaba haddaan intaa ileeg anigu aan ahay mid dee sidiisoo kale xidhan oo jeel kuba jira oo ruux kii daaciga u yimaaduu yidhaaho jeelka iskaga soo bax maan celiyeenoo maan idhaaheen bal horta oo kumaan celiyeene markaaba waan bixi lahaayo daaciga waan ajiibi lahaa arrinku waxa weeyaan waa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh yuusuf ku ammaanaya sabirka aada iyo aada uba badan aada u xeel dheer oo dee kol haddaanu u degdegin dabiicadii basharka marka la eego xaaladan oo kale ay kuba sugan tahay ijaabada way u degdegaan dabeicadii bashar taas ba ahayd isaga laakiin arrintiisu way ka dunayd waa kan celiyeyba jeelkii ku hadhay dumarkiina wax la weydiiye warkii buu celiyo ilaa dee markii dambana markay wixii oo dham ay caddaadeen ee dumarkiina ay wada qirteen hadday tay imra'atulcaziizi hadday kuwii kaleba ahaynba kuwana ay dhaheen maa calimna calayhi min suu iyadna ay tay xaqa ana raawatu can nafsi ayuu markii dambe soo baxay dee ilaahayna subxaana watacaala milki siiyeyba dhulkii oo kaba dhigay kaa dee isagu dee waxa weeyaan ilaahay uu siiyey adigu dee taas maamul iyo inuu wixii tanwiin ahaaba gacanta isaga lagaba geliyo oo isagu gacantii kuba qabto taas baa ilaahay kaba dhigan haddaba wuxu uhi low labistu macnaa haddii ay dhici lahayd inaan ku nagaado oon ku nagaan lahaa fi sijni jeelka maa labisa yuusufu maadu waa tii masteriyada ahayd oo macnaa dee waa muddata lobta yuusufa weeye intii yuusuf uu ku nagaa in leeg waa muddadiisii taa bidc falabitha fi sijni bidca siniina uma jaani uu ii yimaada addaaci daaciyo laa jabtu maan celiyeen maan idhaaheen irjic ilaa rabbika waan aqbali lahaa jeelkii waan iskaga soo bixi lahaaba waa rasuulka ilahi wuxuu ka warramaya dabeecada bashar oo xaaladaasoo kale markay haysato sidna arrintanna hadday kuba timaado inay u degdegi lahaayeen laakiin yuusuf waa kaas ma degdegin ee sabirkiisii hore ayuu dee weeyo arrintaa iyo dee sabirkiisii badnaa unbay tani kaa mid ahayd waana kuba ammaanaya id jaa'ahu rasuulu faqaala irjic ilaa rabbika fasalu maa baalu niswati alatii qadacna aydiyahuna waraxmat ullaahi calaa luudin ilaahay naxariistiisu luud korkiisa ha ahaato xadiidku tarjamadii man daca fii kayri min adducaa si aan sheegayana kollay dee bay aynu ma hayno sharax kitaabka dhan oo tarjamadiisii hagaag u sharxaya ballo dee a'immadii waaweyneyd dee diqadoodii iyo nadarkoodii daqiiqaha iyo qaraa-intii iyo waxyaalahay eegi jireen markaasna bal axaadiisna haduu sharxayo kitaabku ilaahay makadan ma laha sharaxyo waxyaalahaba jir jireen baan leeyaha laakiin dee sidii sharaxyo lagu yaqaane sharaxa waana tanbar tarjamada iyo wixii ay yar tilmaamaysay aan eegnay wax duco oo ku sugan xadiidkana waa intan waraxmat ullaahi calaa luutin waa duco rasuulka ilaahay duceeye waana duco caarido dee arrintani maaha ducooyinkii raatibka aha ama adkaartii raatibka ahayd ee subax iyo galab bal alfaadii dee ay kuba timi la doonayay ruuxu inuu ilaaliyo oo adkaartan rasuulka ilaahay noogaba sugnaatay laynoo soo naqliyo subax iyo galab iyo hurdo iyo salaada dabadood iyo waqtiyo kaleo caaridoba aan la imanayno dee lafdigeedii in la ilaaliyo waaridkaa weeye lafdigii ma'huurka ahaa laakiin markay ducadu mid caarido tahay shay daarica tahay munaasabo kale ay leedahay ruuxa dee lafdina looma xadaynayo dee wixii isaga bal maalan kuba yimaada ama cid ha u ducaynaya ama haba ducaysanaya taasna dee waa waxu furan oo xajrimo jira iyo in la yidhaaho lafdi ilaali oo kale imaka halkan nebi luud buu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh soo qaaday arrin isaga ka dhacdayna dee way noo soo socotaa markaasaa wuxuu ka horreysiiyey dee waxa weeyaan waa isagoo u ducaynaya oo lafdiga bal imaka halkan raxmat ullahi yakfiru llahu liluudi baaba lafdiga saxiixa kuba sugnaaha ama ilaahay dee nebi luud waa u dembi dhaafaya alla ha u dembi dhaafo ama ha u naxariistaba intabayta waa ducada dee iyado kol hadduu ducadu caarid yahay shay daariyo kugu yimi uu yahay qaradkaaga iyo dantaadii ama cid kaleo ducaynayso iyada lafdi lagu xadaynayo laleeyahay lafdiga la kaalay ma jirto halkan adkaartan dee raatibka ah ee maalan subax iyo galab iyo waqtiyo kale leh lafdigii ma'huurkaa la doonaya in laba ilaaliyo haddaba waraxmat ullaahi calaa luudin in kaana wuxuu ahaa nebi luud layawi mid u dudmaya ilaa ruknin tiir shadiidin macnaa dee waa shidadii umuurihii haystay ayuunbay tahay waa nooc yar canaaneed oo iyo dee leeya waxbuu yar malaa dee rukni adag waa u dudmaye laakiin dee wuxuu u jeeday in waxyaalihii bashar iyo umuurihii ay ictibaarin jireen buu uba jeeday oo muxuu yihi id waqti qaala uu yihi liqowmihi tolkii uu ku yidhi low ana lii bikum quwatan aw aawi ilaa rukni shadiid kolley de waa xalo adag bay ahayd oo nebi lood qoomkan loo diray kamuu dhalan nebi markaa ibraahim baa adeer u ahaa oo walaalkii dhalay ciraaqna way ka wada yimaadeen markii nebi ibraahimta dabka lagu tuuray ilaahay dabkii ka badbaadiyey waa kii qoomkiisii iyo dhulkii ay degenaayeenba kaba yimi nebi luudna waqtigaas waa la socday oo waata qur-aanka ay noogu sugantay fa aamana lahu luudun waqaala inii muhaajirun ilaa rabbi way nebi luud waa rumeeyo dee taas bay ahayd waxaana la yidhaha waaba adeer buu ahaa way ka wada yimaadeen markii ay shaam soo gaadheen ayaa halkan qolooyinkan markan dambe dee la halaagay ee nebi lud loo diray buu isaga loo diray ee nebi ibraahimna isna shaamun buu deganaayo rusushii ilaahay soo diray ee u soo diray qoomkii nebi lud inay halaagaanba markii hore waa kuwii soo maray nebi ibraahim ee nebi ibraahimna moodayee dad ee uu martigeliyey ee cijrigii uu soo xaniidiyey uu u keenay isagoo markaa dad moodayeen ee suuro dad bay ugu yimaadeen markii dambena ay u sheegeen waxay u socdeen isagana bishaaraday u sideen ay ugu bishaareeyeen waxay ay u socdeen oo ah qoomka nebi luud inay halaagooda ay u socdaanna waana kii nebi luud nebi ibraahim waqtigaa la doodaya lahaa ina fiiha luudan wey meeshan aadleyni waan halaagayna dee luud baaba joogo oo dee annagaa og bay ku yidhaaheen ciddoo iyagii waa la badbaadinaya haddaba markay rusushaasi nebi ibraahim ka yimaadeen waa kuwii isagay u yimaadeen iyaguna suuradii dadun bay ugu yimaadeen markuu arkay qoomkiisana og yahay inay dee dadkaa ragga uun ay ilaashadaan oy wax kaba dayaan waa kaa lahaa de haadaa yawmun casiib waa maalin adag de iyagii way soo raaceenba waa la ysu sheegay way u yimaadeen waa taa suuratu hud ay nooguma sugnayd hadalladiisii xataa uu lahaa waa kuwaasi hablaha igu guursada miyaan ruux rashiidoo caaqila idinkuma sugnaynoo iyaguna ay lahaayeenba de waxa weeye dumarkaaga hablahaaga wax xaqoonu kuba leenaya qarad iyo xaaje aan u leenay ma jirto wa innaka la taclamu maa nuriid markaasuu yihi markuu arkayna inaanu wuxuu ka qaban karaa dee intaasna bashar buu uhaystaa dad buu u haystaa waa martidiisii oo kan lahaa walaa tuksuunii fii dayfi alaysa minkum rajulu rashiid war ha igu fadeexaynina martidaydan war ruux rashiidi maba jirto waa haulaai banaati una adharu lakum lahaa haddaba welina markaa inay malaa'ig yihiin markaa nebi luud ma ogeyn markay xaaladu taa noqotay uu arkaynaa meesha reerkan kamuu dhalano ciddee isagii u hiilinayso u nusraynayso reerkii amanaanay rumayn oo may raacin xataa islaantiisiibaa iyagii la jirta waa xaaskiisiibaa iyagii laba jirta ayaa uu dee arrinkani ka soo baxay oo uu yidhi low ana lii dee markaa waxna ma qaban karo dee taas oo de holow de ay malaa'ig aanay dee wax gaadhsiin karayn ay yihiin laakiin waa tii markaa si dee marka hore u muuqatay oo low ana lii bikum quwatan aw aawi ilaa rukni shadiid kolley anna hadday lowdan daba dhacdo oo kale walaashay iska mudarida weeye luqada carbeed oo dee kolley maxal rafcay taallaa oo ficil baa iqadaraano low waqaca ama low habata low itafaqa waxa doontaba dhoon na hadday dhici lahayd hadday sugnaan lahayd anna lii aniga inuu ii sugnaado oo bikum idinka quwatan quwo macnaa aan leeyahay awood iyo quwo dee aan waxa weeyaan aan idinku daafici karaa aniga ay ii sugan tahay oo taasi ay ii sugnaan lahayd aw amase aawi aan u dulmayo ilaa ruknin shadiid macnaa reer dee iyo rukni iyo tiir adag aan anigu xaggiisa u laamayo on u dulmayo wuxuu wadaa cashiiro iyo dad dee ibaalgala ii nusreeyo ii hiiliyoon iyaga u laamaya hadday jirto macno waa maxay dee waxaan igumaydaan samayseen ama lacaaqabtukum iyo dee waxaan waaba de waan ciqaabi lahaaba waan idin gaadhsiin waxbaa de waan waxaan idinmay suurta gashayn aad doonaysaan weeye waan idin ciqaabi lahaa taas buu yidhi marka arrinku dee kolleyna waa kuwii nebi lood kuba yidhi ina rusulu rabbik lan yasiluu ilayka waa markaasay uba bayaamiyeen bal dee sida riwaayaadka qaarkood ku yimi waaba kaasoo isagii ba yidhaaheen dhaaf oo dee malag iyagii baaba ka fadama snaacinuhum waaba taasoo indhahoodii laba tirtiray bal kalley qisooyinka iyo dee qur-aanka inooguma sugan qisada ay kusoo noqnoqotaa way badan tahay ee marka halkan rasuulkii ilaahay dee waa wuxuu u horreysiiyey raxmatullaahi calaa luudin waa nooc yar low canaaneed oo kale oo uu leeyahay dee waxbuu yar halkan ka tegay iloobay ilaahay subxaanahu watacaala buu u dulmayey ilaahay buu ku tiirsanaa ruux ilaahay ku tiirsanaa dee waxa weeyaan isaga cidday ka qaalib noqonaysaa ma jirte markaa taasaa dee isagii shiddadan haysatay iyo waaba kaa cidhiidhigan kuba yimi iyo murugada badan ee kuba timi oo wadaaqa bihim darca ayaa keentay inuu jaanibkaas bal walow dee isagoo marka la eego umuurihii bashar lagu yaqaaniye isaguna reerkan keli ku yahay nin dhex degay uu yahay nin loo soo diray inuu yo nebigoodii ay raacina waayeen ayuu jaanibkaa yar iloobayoo ruknigan uu leeyahay haddaan u dumayo rukni adag waa cashiiro iyo reer ii nusraynayo ii mancinayo haddaan leeyahay dee san igumaydaan samaysan ama waxbaa dikaba qaban laha taas buu yihi dee waxa markaa meeshiina ka baxda uu iloobay isagii markuu taa lahaa liannahu ya-wi ilaa rukni shadiid wahuwa allahu subxaana watacaala dee rukni wax ka weyniba aanay jirin waaba kana ay rusushiisii markaa ay laba joogeenba dee iyagiina waktii subaxdii laba halaagay haddaba taa weeye waana u duceeyey rasuulka ilaahi oo dee tan bay ahayd oo kale yarxam ullahu muusa iyo isagoo markay waa rasuulka ilaahay umuuro kaba dhici jiray cibaarada tan oo kale marka umuurleyey san dee malaa wax waa laga haboonaayoo kale imika halkan yakfir llahu liluudin sida lafdiga saxiixa ama raxmat ullaahi calaa luudin nebi muuse iyo khadir markii ay kulmeene dee qisooyinkoodii yarxam ullahu muusa wadidtu low sabr rasuulka ilaahay baa yidhi allah unaxariis nebi muuse ilaahay waa unaxariisanaya waxaan jeclaystay ku tamaniyey inuu yar adkaysta bal waayo si qisooyin kale oon saddexdan ahayn oo waxyaalihii acaajiibta ee dhex maraye ilaahay inoogaba waramo oo dee waxyaala hadduu sabro acaajiib kale iyo waxyaalo kaloo la yaab leh ayuu ka arki lahaaba bal taasoo kale iyo dee meelo saasa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh macnuhuna waa nooc ah in dee arrinkan dhacay ayaa wa waa laga roonaa oo way markaa wax laga roonaaba weeye imika tana ducadna halkan bay noqonaysaa low ana lii bikum qawatan awawi ilaa ruknin shadiid marka rasuulka ilaahi muxuu yihi fama bacasa lah dee nebigii markuu taas uu calaacalay eeg waa calaacal imika halkan uu calaacalay uu leeyahay haddii aan dee ama aan quwo leeyahay ama aan cashiiro adag aan u laabmayo de waxa weeyaan waan waxbaan idinka qaban lahaa wey waxbaan idinka qaban lahaa taas bay ahayd oo waa nooc calaacal fama bacaa lahu ilaahay ma soo saarin bacdahu isaga dabadii min nebiyi nebi ilaa fii harwatin badi min qowmi tolkii kamida mooye oo isaga dabadi ilaahay hadduu qoom soo saarayo dee rususha waxaa laga soo saaraa fii axsaabi qowmiha dadkaa kolba meeshaa degan ee waa reeraha ugu badan ee ugu magac weyne taase xagga marka laeega xasab ahaan iyo nasab ahaanna uguma sarreeya ayaa laga soo saaraa oo reerkii lagaba soo saaraayo ambiyadee intii isaga dabadi dee nebina nebi kastoo lasoo bixiyey waa fii harwati min qowmi lafdiga harwa asalka hore waa maalka badan iyo waxyaale laakiin raawiga xadiidka aynoo fasiri doona oo waana si dee xadiidkii dheeraaya ibnu cabaas oo abu sufyaan iyo qisadii uu kaba warinayey markii uu hiraqle rasuulkii ilaahay uu kuwarsanayey ee uu abu sufyaan weydiiyey ayaa uu yihi kayfa nasabuhu fiikum nasabkiisu seebuu idinka dhexdiina ku yahay waa wuxuu la hadlaya abu sufyaan oon markaa muslim ba ahayn iyo dad kale markii risaaladii ugu horreysay rasuulka ilaahay qaysar u diray ay gaadhay deetu yihi huwa fiina duu nasabin nasab aada u weyn ayuu dhexda iyada u saaxiib yahay oo dee waa nin nasab saruu leeyahay markaasaa muxuu yihi waa wakadalika rusulu tubcad fii axsaabi qowmia dee rusushuna waa saas oo kaleo waa san dee intii nebi luud kaba dambeysay hadiyo goor waxa lagaba soo saaraa oo rasuulkaa laga soo bixiyaa reerkaa iyo dadkaa meeshaa degan ee kuwaa nasab ahaan iyo xasab ahaan u mudan ayaa laga soo saaraa haddaba nebi luud dabadeed waa kaa calaacalay ku calaacalay inaanu cashiiro iyo lahayn qaraabo meesha isagii baal joogsato u nusraysee waxaa laga soo saara in ilaahay uu kaba soo saara fii harwati min qowmi qaala muxamedin moxamed ba wuxuu yihi moxamedku sanadkan dib ugu laamaynaay waa moxamed ibnu camr ibni calqama abu salama ninka xadiidka ka warinayey weeye kollay tirmidi sunantiisaanay taasi kuba sugnayd xadiidkan markuu warinayey oo inuu moxamed ibnu camri yahay dena waxaa la odhan kara haddaanay taa aynaan helin moxamedku waaba saaxiba kitaab waaba bukhaari isagaaba fasiraye laakiin tirmidi wuu inoogu fasiran yahay oo uu dee magaciisa labaadna uu kuba suganya oo moxamed ibnu camrin baa fasiraya oo wuxuu yihi atharwatu alkahratu waa badnida haddii dee tharwa la idhaha xaggii maalkii waa maalkii badnaa imika waa farihii iyo walmanacatu quwada iyo dee waxa weeyaan dadka badan ee cashiirada xoogga lehee iyada waxa weeyaan ciddii de iyaga kaba dhalataiyo koodii u diideysa dayb iyo inay waxa weyaan cidi ku tacadida ka hor joogsanaysa taas baaba la idhaha manacana waa dee quwadii iyo bal taasi oo imika almanaca alquwa dee kol kol manaca jamcu maanicna way noqota waana laba macno isu imanaya baabu naakilati min adducaa baabunaakilati wana waa tii iyadu khaaliska ahayd ee min adducaai ducada ka mid ahayd waa ducadii la aqbalaya baabkii weeye annakhila imika halkan faaciladu bimacnaa mafcuula weeyaano imika nakliga oo kale ama shaygii haddii la yidhaha waa macquul mudkulkuna waa halka lafdigu kaba yimi waa wixii la saafi yeele la shaandheeyey oo kale oo dee taasi ayay noqotaa imika halkana macnuu waxa weeyaanun waa ducadii khaalis ka ahayd ilaahay daraaddii loola yimi ruuxu wax kale aanuu la iman ha lagu maqlayo ha lagu arkayo waa ilaahay buu baryaayo waa nin daakira aan aanu taa ujeedadiisu hayne ilaahay uu khaalis yeelayo waana ducada ilaahay aqbalaye bal taas buu baabkeedii yahay dee kollayna xadiis baaba kuba yimi inoo sugan inuu rasuulka ilaahay yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh udcu llaha waantum muuqinuuna bilijaaba ilaahay barya idinkoo inuu idinka aqbalayo yaqiinsan waa isaga daraaddii un isaga un baryaya wax kale aanay idinku jirin weliba shaki aanu idinkaga jirin aqbalkee yaqiinsan ilaahay inuu idinka aqbalayo in isagaa yihi udcuunii astajib lakum waclamuu ana allaha laa yastajiibu ducaan min qalbin kaafilin laahin waxaa ogaataana ilaahay inaanu ka aqbalayn duco qalbi kaafila ujeeddada ruuxu waabu baryaya gacmuhu taagaya laakiin qalbigiisu meel kaluu jira afku wax ka le leeyahay waa ruuxa kaafilka ah ee waxaan uu leeyahayba ka kaafilkaa laahigaa qalbi maqan oo haddana carabkiina dee waxyaale duca uu kaba sheeg sheegayo oo kale kaasna ilaahay kama aqbalaya ujeeddadu qalbiga inuu xaadir yahay oo uu qalbi ilaahay daraaddiina uu laba yimaado yaqiinsan yahi rabbi inuu ka aqbalayo ee umuurana way noo soo socdaan oo cadamulisticjaal iyo jazmin iyo ilxaax iyo ku celcelin iyo goyn iyo bal umuurahaasna way noo dambeeyaane waa ducadii maqbuulka ahayd haddaba waa ducadii khaaliska ahayd ee saafiga ahayd ee ka khaaliska ahayd dee markaasi ha lagu arkiyo ha lagu maqliyo waxyaalo kale taas bal wixii kuba yimi baabkeedii wey ar isaguna kaynoo soo socda walow dee abwaab ducooyin ayno isu daba socon doonaan xadaثna cmar بnu xafsi qala xadaثna abi qala xadaثna اlacmaشh qala xadaثanii malik bn اlxariثi can cabdالرaحman bn yaزيid qaala kana الrabiicu yaأti calqamata ywma اljumucati bal waa ahar weeye cumar ibn xafs bn kiyaas iyo aabihii qaadiga ahaa xafs bn kiyaas oo asxaabtii abi xaniifana ahaa ee kitaabka iyo acmash sulayman ibn mehraanba waa marar kala duwan baynu kitaabka intii hore kuba soo maray malik ibn اlxaris oo waxa weeyaan waa ninkan isagu waxaan filaya imika ma xusuusinaynu soo maray waaba reer bani sulaym adu waa nin reer kuufa ama kolkolna raqana ay u nisbeeyaane waa nin hiqa malik ibn اlxaris asulami araqi oo atbaacu taamiye taabiciintii dabaqadii adigu waa taabiciintii yaryarayd wala qol ay kaba yaryartahy waa kuwa xaafid maxajar kuwa afraad kaba dhigo waa zuhri iyo qataade iyo dabaqadoodii kitaabkeennan riwaayo ku leeya waaba tan aan hayno kolley muslim iyo abu daa'uud iyo nasaa-ina riwaayo ku leeyahy laakiin saxiixa bukhaari riwaayo kuma lehe kan wey haddaba malik ibnu xaariskaas ba wuxuu ka warinayaa cabdiraxmaan ibnu yaziid buu kaba warinayaa cabdiraxmaan ibnu yaziidkan waxaa jir waa cabdiraxmaan ibnu yaziid ibnu qays baa la yidhaha waa nin iskana taabici oo isaga dabaqadii ka horreysay waa nin reer nakaca kolley nin soo socda oo calqama ayay isku qoys yihiin oo adeer isaga u ahaa adeer buu ahaa waxay walaaliyeen nin isna aada u qiimo badnaayoo kaba weynaa maca adeerkii oo aswad ibnu yaziid ibnu qays ba taas waxaanay abti u ahayn ibraahim nakaciyo waa qoys adugu marka leega reer nakac wad aha rag fiican ay kaba yimaadeen oo cilmi iyo camalba lahaa usrada ibraahim nakaci abtaa looye waa taabici yar cabdiraxmaan ibnu yaziid ibn aswamaye ibnu qays iyo walaalkii aswad ibnu yaziid ibnu qays iyo adeerkooda oo calqamatu ibnu qays iyo nin ay bal maalan aswad dhalay oo cabdiraxmaan ibn laswad la yidhaayo waa min ru'uusi lcilmi walcamal intuba waa raggii cilmina lahaa camalna lahaaye bal cabdiraxmaan ibnu yaziid kani waa taabici baan leenahay cabdiraxmaan ibn yaziid ibnu qays baa la yidhaha reer nakaca qaala wuxuu adaba cabdiraxmaan ibnu yaziid ibnu qays kaana rabiicu rabiicu wuxuu ahaa yaأtii mid u yimaada calqamata yowma اljumca waa tasaawurkii dadkii ahlu cilmiga ahaa iyo ayse soo siyaaranayeen iyagoo dee bal masalan waxay isu soo siyaaranayeen kolley waa wax kala kororsi waxay isu faa'iideyn inay dee waxa weeyaan ay cilmi iyo bal masalan camal iyo wixii bal masalan ay ku mudakaroonayeen ku mudakarowdaanoo rabiic baa wuxuu soo siyaaran jiray calqama maalinta jumca rabiicani waa rabiic ibnu bal masalan khuseym nin la yidhaah weeye waa nin reer kuufa waa nin caabid ahaa taabici weyne ah balle waqtigii rasuulka ilaahay soo gaadhay oo hiqo ah waxaa kutubta inooguba sugan waa asxaabtii ibnu mascuud raggoodii waaweynaa raggoo dhan baba intan dambe inuu ibnu mascuud ku odhan jiray ham ou kuba yidhi low ra'aaka rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam laa axabak na waa cibaadadiisii taqwadiisii khuduuciisii waa baltaas min khashyo badanna waa hadduu rasuulka ilaahay ku arki lahaa maanta waa ku jeclaan lahaa ujeeddadu waa xaaladiisa kuma sugaya bal ibn mascuud baa yidhi markan ku arko waxaan xusuustaa almukhbitiin wabashir almukhbitiin dadka dee ilaahay u khuduucay mukhbitiinta ayaan xusuustaa markaan kuba arko waa adigu nin dee kolley waxaan filaya akhbaartiisu way badan tahay kutubta taraajimta siyar iyo keyrkiina bal khashyadiisi iyo umuurihii iyo bartaasi way kuba badan tahay waa nin markan eego khashyo ahaan amalaa inanka habeenka iyo dee kanaanan sheegayo isagoo dab arkay inuu dabkii la miirbeelay xusuusuu naar xusuustay ibnu mascuudna waa la socday oo ilaa suxuurtii un uu soo miirsaday intaa ibnu mascuudna kolba waa dul fadhiya salaada u kaca dadku soo tukiya haddana waa kusoo noqda isagoo intaas dee xaaladiisba ay tahay waa meel xadaadiinta meeshoodii bay soo mareen oo taas haddaba waa rabiic ibnu khusaym oo dee waxaa inoogu filan manqabo hadalkaa ibnu mascuud low ra'aaka rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam la axabak taas weeye waa ninkan yuu soo siyaaranaya waa nin kaloo isaguna qiimo badan caabid ah caalim isagu ah faqiiha iqana ah waa atbaacu taabiciintan raggii ugu waaweynaa ah malaa isagaa la rabiica kasii yar weyna calqamat bnu qays annakhaci oo isna min kibaari asxaabi ibni mascuud weeye waa ibni mascuud raggii dee adugu raggii adugu asxaabtiisa raggii ugu waaweynaayn waa ninkaan leeya qoyskan u ka tirsanaa calqamahani cabdiraxmaan ibn yaziid ibnu qays adeer rumuye waa calqamat ibnu qays aswad ibnu yaziidna cabdiraxmaan bay walaalayiino calqama isaga aswadku kaba weynaa bal wuxuu idhaa markii awowgii qaystee malaa hooyadii u guursanayay waagu roonaa aswad ibnu yaziid baa kaba weynaa ibraahim ibnu khacina waa u adeer nin kaloo cabdiraxmaan ibn laswad la yidhahna waa jira waa qoyska aan leenahay waa ru'uusu lcilmi walcamal siuu dahabi kaba cabiro haddaba rabiic baa wuxuu u imanayay calqamo maalinta jumcaha waa ziyaarada dadka ahlucilmiga ahaa iyo aysa soo siyaaranayeen de aysu soo siyaaranayeen waa dariiqa ay ku wada jiraanba isxusuusintii iyo kala faa'iidaysigii iyo mudaakaro faidaa lama kun cabdiraxmaan baa le haddaanan ahayn sambata meesha oo ujeeddada markaa rabiic yimaado maalinta jumca haddaanan joogin anugu waa cabdiraxmaan aanu joogin arsaluu ilaya cid ba iisoo diraya waa si ula fadhiisa isaguna umala mujaalisuda waa ka yarya iyaga yar cid bay iisoo dirayeen isaguna waa dadkii ibnu mascuud soo gaadhay fa jaa waa yimi rabiic maratan mar buu yimi wuxuu imanayaa calqama walastu sambata meeshaasna kumaan sugnayn oo maalintaa lamaan joogin malaa lamana soo helin dee waa de cid bay usoo dirayeen oo dee nicmadan ilaahay na siiye ruux kaa dheeriyo taas oo kale adoon cidba u dirin dee zirigan yaraad garaacaysa aad kula xidhiidhi karto waa dee nicmada subxaana watacaala ilahay na siya waxaa la arka iyagu ruuxan dee aan kaba dheerayn xaafadii waa in cid loo diro oo lasoo doondoonayo taas bay ahayd iyaga xaaladoodii haddaba in waxa weeye cid buu markaa iisoo diray namaan joogino falaqiyani calqamat waa way fadhiisteen waxay is yidhaaheen way is yidhaaheen way kala tegeen markaa dib buu ula kulmay calqama cabdiraxmaan ibnu yaziid wa qaala lii wuxuu igu idhi alam tara miyaanad ka warhayn maa jaa bihi rabiicu rabiic maanta wuxuu la yimi rabiic baa wax la yimi war buu la yimi miyaanad ogeyn wuxuu laba yimi oo qaala wuxuu yihi dee waa isaga wuxuu doonayaa bal hadal rabiic yidhi inuu isaga u sheego malaa uu yar khariibsaday calqamana qaala rabiic baa yidhi alab tara miyaanad arkaynoonad ogeynoon debal markaa akhara maa kii ka u badan yadcu ay ducaysanayaan naasu dadku macnaa ujeedadu halkaan alab tara akhara maa yadcu ay alab tara kasrata ducaai nnaasi weeye dadka ducadoodan aad iyo aad u badan had iyo goor dadku ducaysanayaan taa miyaanad arkayn iyo wamaa aqala ijaabatahum iyo wamaa aqala macnaa iyo yarida ijaabatahum ijaabadooda yartay laqadan ku hagaajisanaya oo miyaanad arkayn ogeyn alam taclam akhara maa kii ama badnidii yadcu ay ducaysanayaan annaasu dadku iyo wamaa aqala macnaa maxaa ka yari iyo yarida ijaabatahum ijaabadoodu ay yar tahay waa wuxuu leeyahay rabiic baa wuxuu leeyahay dadkii waa kuwan had iyo goor ilaahay baryaya haddana aqbalkii ducadaa laga aqbalayay waa yaryahay arrinkan buu leeyahay waa arrin la yaab leh arrinkaa miyaadad arkayn ama aanad laba yaabahaynba taas buu haddana uu fasiray isaga wuxuu u arko inay ducada ijaabadeedii dadka ka hor joogsatayoo wadalika arrinkuna waxa weeye ana allaha ilaahay caza wajal laa yaqbalu ma aqbalayo waa ducadii ila nakhilata min aducaa waa ta khaaliska ah isaga u khaaliska ah ducada sameyka ruuxa dee ilaahay u tadarucaya qalbi xaadire ku ducaysanaya isagana ducadiisii u khaalis yeelaya bal maalan kaas baa ilaahay ka aqbalayaaye kii dee wax kale ay qalbigiisa ku jireen ama yaanu xataa ha lagu arkaba lahaanin meel laakiin aan dee qalbigiisu haafilkahay uu laahigahay ducadan ba aanu uma jeedin balka caynkaasa ilaahay ducadii kama aqbalayo marka wuxuu kaba dhigay inaan dee ducadan waxaan loo celiyey in badan oo kamidana aan aqbalkeedii loo aragin ikhlaas la-aan inay tahay waxa ilaahay aqbalayaana waa ducada khaaliska ah ee ruuxu bal maalan ilaahay uu baryayo baahidiisii uu u daahirsanayo niyadiisna ay tahay in ilaahay dee aad wax kaga heshid uguna dhawaatinin ducadu waa cibaado kacaynkaasa ilaahay kaba aqbalaya qalbigiisna uu xaadirka yahay hadalkaasuu yidhi oo eg imakayn rabic hadalkan isagaa wada yidhi calqamana uu ku yidhi cabdiraxmaanne markaa lama joogin calqama markaa markii dambe cabdiraxmaan kulmeen arrinkan u sheegay isagoo malaa isagiina dee xusuusnaya arrinkan una sheegaya hadalkana uu yar qariibsadu leeyay miyaanad bal ka warayn aadad ogeyn macna waa nooc tacjiibna ay ku sugan tahay bal arrinkan waa arrin la yaab leh uu sheegay ee taas miyaanad ogeyn buu leeyahay taasuu yidhi isagu rabiic baa markaa lama jooge calqama odhanaya hadalkana waa hadal rabiic marka marka horena hadalkan ah alam tara akhara maa yadcu nnaasu wamaa aqala ijaabatahum iyo arinkana wadalika an allaha caza wajala laa yaqbalu ila nakhilata min adducaa intuba rabiic ibnu khusaym oo hadalkii oo calqamo kuba yihi markii dambuu intii ugu soo celiyey isagoo dee cibaarada hore ka cabiray alam tara maa jaa bihi rabiico nooc tacjiib ay ku sugantuu leeya waa arrin la yaab leh arrinkan uu sheegay oo dee yar uu qariibsadayna taasuu yihi qultu waxaan idhi cabdiraxmaan ibn yaziid baa odhanaya walaysa qad qaala dalika cabdullaahi oo cabdillahi bn mascuud miyaanu hadalkan oo kale odhan ama arrinkaa miyaanu odhan malaa waa iska iloobay markaa calqama inuu cabdillahi bn mascuud yihi intuba waa min kibaari asxaabi bn mascuud baan idhi marka hadalkan in cabdillahi bn mascuud laga maqlay baa malaa isaga markaa aanu xusuusnayn cabdiraxmaan ibn yaziidna bal hadalkaas waa xusuusnaa markaasuu ku yidhi oo miyaanu odhan hadalkaas cabdullaahi waa cabdillahi bn mascuudin qaala wuxuu yihi markaa calqama wamaa qaala cabdullaahi muxuu yihi qaala cabdiraxmaan baa yidhi qaala cabdullaahi cabdullahi bnu mascuud wuxuu yidhi laa yasmac llahu ilaahay ma aqbalayo ducada kama aqbalayo ma maqlayo ma aqbalayo wey samic allahu liman xamida taqabal allahu liman xamidahu min musamicin mid isagu maqashiinaya ducadiisan cid kale macnaa wuxuu la imanayaaba ha lagu maqlayo ha lagu arkayo ina dee ilaahay baryaysood ilaahay xusayso halkaa ha lagu qaato adoon tadaruc badan inuu yahay oo adoon dee tadaruc badan ah in ha lagu qaatin arrintiisu ay tahay musamicin walaa min muraa'in mid dadka istustusayo oo waxaan uu laba imanayaba ee daacadii ama cibaadadii iyo ducadii ay kaba mid tahay isku tustusaya walaa laacib taas ilaahay kama aqbalayo walaa laacibin ku ciyaaraya waataan lahaynba xadiid baa dee kuba yimi oo ama xadiidku waa xadiid nooba suganba idcu llah waantum muuqinuuna bilijaaba waclamuu ana allaha laa yastajiibu ducaan min qalbin gaafilin laahin waatan laacibkanu sheeg qalbi marka horeba gaafila ka shuqloonba waxaan uu leeyahay isagoo hadda ruuxu ducaysanaya qalbigiisi meel kaluu ka sheekaysanaya waadi kaluu kuba jira kacaynkaasa ilaahay ducadii kama aqbalayo idinkoo yaqiinsan rabi inuu idinka aqbalayo qalbigiinu xaadir yahay ilxaaxaa inoo dambeeya iyo jasmigaa laba imanaya arrinkaa ducaysa ilahayna markaa u idinkaba aqbali haddaba cabdullaahi baa yihi bu laa yasmacu llahu min musamicin waa mid maqashiinaya ducadiisa ducadan buu cid kale maqashiinaya walaa min muraa'in ku isagu istustus ula imanaya dee cibaadadkii iyo ducadii ay kaba mid ahayd walaa laacibin ku ciyaaraya ama haafila ama laahiya ilaahay kama aqbalayo ilaa daacin daa oo yahbutu min qalbi manaa ilaa daacin oo ilaahay kama aqbalayo ilaa daacin ku daaciyo uun mooye ducadii kaasoo dacaa ducaystay yusabitu isagoo sugaya oo min qalbi qalbigiisa xaggii ducadan kaba sugayo macna isagoo dee ilaahay uun ducadan isagii wax weydiisanaya una tadarucaya u khaalis yeelaya kaas mooyaane mid kale ilaahay ducadii kama aqbalayo kolley lafdigana yusabitu min qalbi waase ii taalla nusooyinka qaar baan arkay yarday electroniga ilaa daacin dacaa bisatin min qalbihi inay halkan ku sugan tahay laakiin dee nusqooyinkii makhduudaadka ma hayno oo waxba kama jazminayno duco daaci ducaystay bisabtin waa sugnaansho min qalbihi oo macnuu laakiin waa macna inoo daahiro dee ruuxaa ilaahay u khaalis yeelayay ducadii qalbigaa xaadirkaa ku ducaysan yaqiinsan ilaahay inuu kaba aqbalayo kaas baa ilaahay kaba aqbalayaaye kii isagu muraa'iga ama musamica ahaa ama laacibkiiyo laahiga ahaa ducadiisi ilaahay ma aqbalayo ilaa daacin dacaa yusabitu isagoo sugaya min qalbihi tarkiibkaad moodaa qalaq inuu ku yar sugay xagga marka leega taas lafdiga aan dee kasoo naqlinaya nuskhadaasna waaba lafdi ka dhowaan lahaa haddii dee bal imaka waanan jasmin ahayn oo nuskadii de kolodan waxyaalihii usuusha hadaynaan hayn imaka ma jasmin karo ilaa daacin dacaa bisabtin min qalbi haddii la yidhahdo ilaa daacin dacaa yusabitu ama dee waxa weeyaan yuhbitu min qalbihi huwa isagoo sugayo ducada qalbiga xaggiyo macnaa yukhlisu min qalbi oo duco khaalisa waa daakilada ducae ku ducaysay ma mid kale ilahay kama aqbalayo qaala wuxuu yihi cabdiraxmaan ibn yaziid baa odhanaya fadakara calqamatu calqama xusuustay markaa dakara uu xusuustay weeye imaka macnaa tadakara calqama hadalkaa ibnu mascuud xusuustay markaasuu qaala yihi nacam ha waan ogahay waan gartay inuu cabdullaahi yidhi dee hadalkaa rabiicna wuxuu ka dhuxul qaatay ama ka dhaqaaqayba hadalkaa uu yihi ibnu mascuud wixii uu kaba maqlo sheekhiisa ahaa kuwan kalena sheekha uba ahaa bal markaa taas bay marka cabdiraxmaan ibn yaziid baa xusuusiyey oo calqamo xusuusiyey calqamo arrinkaa qariibsaday inuu ibnu mascuud hadalkiiba ahaa dee hadalkaa ibnu mascuudna kolley waa macnahaan soo sheeginay axaadiiaan barhkoo tilmaamnay ayaa asaas u ah babon liyaczim ha gooyo shaksigu ha jasmiya adducaaa baryada fain allaha ilaahay laa mukriha lahu wax isaga qasbaa uma sugnaanin ilaahay oo macnaa waa maxay casmigu markuu xadiidka inooguma imana ruuxu ilaahay baryayo horta ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu bixiyo oo isaga agtiisa ku weyni ma jirto ruuxu markaa inaanu waxaan malaa heli maysid ilaahay kuma sinayo inaanu odhan waa mid inuu ducadii jasmiyo waa taa aynu soo mar ama dee yaqiinsan yahay in ilaahay ka aqbalayana waa mid hanagooyo oo isagoo ilxaax iyo ku celcelin badan laba imanaya yaanu mashiico iyo waxba ku xidhin ee hagooyo ilaahay waxaanu ka dalbayo ilaahu waxaa isi haba yidhaaho ee mashiico yaanu raacinin xadiidkaana intaa wixii dhaafsana inooguma iman waayo fain allaha laa mukriha lowna waa lafdiga xadiidka inoo soo socda xdثna محamed بن عubayd اللahi qال xadثna cabdالعaزيiز بن أbي xاazm عن الcلاء عن أbيه عن أbي هurayرaةa أنa رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم qاaل محamed بن عubayd اللahi بن محamed بن زayd الmdnي waa nin waxaa la yidhi al cثmaan buu mawlihiisaba ahay waa nin ثiqa oo atbaacu taabiciintii raggii la kulmay raggii ugu waaweynaa kaba midoo dee sheekha bukhaariba weeye ama cabdالعaزيiز بن أbي xاazim iyo clا بن cabdالرaحman iyo aabihii cabdiraxmaan ibn yacquub iyo intuba oo kitaabka intiisii hore waan kusoo aragnay wuxuu yihi haddaba abu hurayra ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam qaala idaa dacaa hadduu baryo axadukum axadkiin macnaa ilaahay baryo weeye falaa yaquulu ma odrhanayo kollay dee lafdiga aniga sidaa ii taalo ficilkii baa rafcisan laadii waa naafiye macnuu waa macno nahyi weeye halkan oo falaa yaqul iyoanu odrhanin in shita ilaahow haddaad doonto waxaa isii macnaa allahuma kfir lii in shita allahuma arxamnii in shita sida lafdiga saxiixaba ilaahow ii dembi dhaaf haddaad doonto ilaahow ii naxariisa haddaad doonto taa ayaanu odhan waliyaczim ha gooyo weeye oo ha jasmiyo almas'alata baryadan uu ilaahay baryayo ha gooyo iyo waxaanu weydiisanayo walيucadim ha weyneeye الرaqbata waa تaضaرucan iyo raqbadan iyo wax ka doonka ilahay wax ka doonayo waayo fain اllaha ilahay laa yacdumu عaleyhi shay wuxuu bixiyey in kastaba haba weynaado wax isaga ku weynaanaya ku cuslaanaya ma jirto ee macnaha ducadiisii isagoo qalbiguna uu xaadir yahay khaashic yahay ilaahay ina uu daraadii uu laba imanayo ha jasmiyo ha gooyo hana weyneeya raqbad iyo wixii ilaahay weydiisanaya waayo wax ilaahay kuba weyne mama jirto shaygaasoo acdaahu uu bixiyo uu siiyey bal lafdi kale inoo dambeeya ama xadiid kale xadaثna mحamed بn salaami qaala akhbarana ismaaciil bn culayata can cabdilcaزiiz bn suhaybi can anasi qaala anahu qaal qaala rasuul اlahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi idaa dacaa axadukum axadkiin hadduu baryo oo uu ducaysto falyaczimtu yaczimtu waa ha jasmiyo weeyaan oo ha gooyo isagoo ku xeeldheeraanaya ilxaaxinaya in allaha yuxibu lmulixiina fi ducaa fi lducaai ducadii walaa yaqul yaanu odhanin allahuma ilaahayow in shita haddaad doontid fa acdinii isi fa ina allaha ilaahay laa mustakriha low cid qasbaysa waa laftigii mukriha iyo mustakriha ee tarjamada uu dhigtay iyo kani waa isla miduun wax ilaahay waxaan dee ku qasbaya oo ku dirqeeya inuu umuurtan iyo waxaan bixiyo ruuxan waxaan siiya ma jirto ayaan odhan marka bal adigu waxa weeyaan imaka halkan oo baabku waa ta aan soo sheegno ducadii ee si ilaahay ugaba aqbalo waa ducadaa isagoo yaqiinsan ijaabadii uu jasminayu goynayo hagooyo yaanu mashiica ku xidhino yaanu odhan ilaahu haddaad doonto ii naxariiso haddaad doonto waxaa isiib sababtuna waxa weeyaan cibaaradan mashiicado halkan laguma xidhaa waxay tilmaamaysaa ruuxani si wuxuu ka maarmayo dee waxa weeyaan mas'aladan uu dalbayo iyo ciddan uu kaba dalbayaba aanu hadduu doono uu ka maarmi karo waxaan wuxuu ka maarmi karaa inay tahay cidda uu wax weydiisanaya waa ilaahay uu kaba maarmi karay taasi tilmaamaysaa cibaaradan haddaad doonto de haddaad doontona iskaba haysa weeyaan macnaa waxaan aniguna markaa si waxaanu uma baahnayn waxaanu weydiisanaya ciddii weydiisanaya dee taasi maba jirto waa mid arrin kalena waxa weeyaan cidda lagu yidhaaho dee haddaad doonayso waxaa sameey oo kale waa cid dee lama qasbi karo de haddaanad samayn waa lagugu dirqii doonaayo ama xoog baa lagaga qaaday ama taasaa meeshai imanayso bal maalan taasna labada macnoba culimadu way ishaareen inay arrinkani tilmaamayo si wuxuu waxaan ka maarmi karo oona ubama baahnayn oo ama su-aasha ha noqota ama almadluba minhu waa wixii uu doonaya almadlub iyo almadluba minhu way tilmaamaysaa arrin kalena cidda dee bal maalan cibaarada laga cabiri kare de haddaad doonto waxaa samee haddaan doonina haba samayni weeye de ama waaba waa cid la darqii karo waxaan lagu xambaari karo cid kaleo ka xoog badan ay jirto ee umuurahaas midna maba jiro ee ruuxu ha gooyo oo su-aashiisi iyo baryadiisii ha jasmiyo isagoo ku celcelinayaba badsanaya yaqiinsanaya ilahay inuu ka aqbalayo markaasaa ilaahay kaba aqbalaya amaa tan oo kale ee umuurahaasaa kuma sugan baan ii gees kalena wixii uu ilaahay weydiisanayey waxba yaani la weynaano soodhan mala waxaan ma helaysid oo waxan waa badan iyo taas ilaahay agtiisa subxaana wa tacaala wuxuu bixiyo ku weynaanaya ma jirto wax kastaaba agtiisa waa wax yar oo fududbe raqbadiina haba weyneeyo iyo weydiisiga ilaahay weydiisanayay baabu rafci laydi fi ducaa kolley bal kalaamyo meelaha yar ishkaal kale ayaa inagu yar dheeraaday maanta baabkuna uu yar dheer yahay halkan baan ku yardayna wallah subxaana wa tacaala aclam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك